geeni waay aniga waxaan ka imid gobolka shabeelada hoose waan ka imid afgooye waxaan ka tegay buurtayda galadi boqortooyadaasoo ka talin jirtay gobolada koofureed oo idil boqortooyadii joogta baydhawa ummadda isku isugu timid waxay dhisatay lix gobolay dhisatay ummadaasoo qm ummadda degan gobolada koofureed iyo kuwa dadka aan deegaan wadaaga aan nahay dadkii deganaa hadday maamul ay dhisteen oo rabitaanka shacabka lagu dhisay dadna ay doonayaan markaas inay alqalabeeyaan taas waxaan u arkaa inay tahay no loogu talagalay ummadda gobo goboladaas degan lagu alqalabeeyo nabadda iyo wanaagga ay tiisanayaan shabeellaha hoose baydhabana waa looga tashanayaa qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeedana waxay sheegayaan in inay la midoobayaan shabeellaha dhexe arrimaha sidee isku qabanayaan marka
horta an ka taariikhaha hadda aan ufiirin wax walba waxay leeyihin sidaas loo raaco waxaa layihaha soon intay ab yaa loo yaa loo noqayaa dadkii abri leh waa inuu fiiriya goboladaas yaa ka talin jirin talyaanigu intaysan imaanin ka hor goboladaas waxaa ka talin jirtay boqortooyada galadi ilaa arbacad kun aad ka geysid dadkaan soo daagay dadkii anig aan deegaan ahaan usoo dejinin oo dhalashi aan siinay ay dayda inay ummadda masiirka ay la wareegaan annagu waxaan leh ummad nabadda jecel weligaan nabadaan ku noolaan jirnay waxaan nahay ummadda beeraleyda ku fiican wax soo saarka waxaan nahay ummad in ka badan konton sano dhibaato ku noolaad soomaaliya waa la shaqaan qofka gobola kiimid dadka isugu isaga deegaanka aad sheegaysa ma umalayna inay deegaanka ay ku dhasheen deegaanka wax ku dhasha anigo oo ah injeer saalax xuseen kula hadla kula hadlaayo ka tirsan boqortooyada gariga waa naqaana kadibna dadka aniga aan soo dejinin dadka aniga xoog nagu qabsadi waa la kala yaqaanaa suuragal maaha magaalo madaxdii oo gobolada koofureed garnayaalka hore afgooy ilaha aysan ka warhaynin lagu sameeyo ceelasha biyaha ama la foole waxaan arkaa taas ku xadgudin xuquuqa insaanka isaga waxaan loo galan karin ummadan koofudi dadka dhibaatooyin badanay soo martay waxaan ka codsanaynaa dawladda soomaaliyeed annaga aan soo dhisnay aanan taageersanay inay ka ilaaliso ummadda gobolkaas degan gobolka shabeelle hoose cidna kale siyaasadeed in lagu dhex abuulo arrintaasoo looma arki karo siyaasiyiinta gobolka shabeellaha hoose kasoo jeeda iyo dadka gobolkaasba inay tashanayaan oo ciddii ay dan u arkaan inay raacayaan
hadda ani aan kula hadlaayo aan ka midaahay gobolka shabeellada hoose oo ka soo jeeda boqortooyda gelay aanan ka warhaynin shirka soo ma aha shir oo ul midow dad isugu tagay oo ku shiraya taas waxaan arkaa inay tahay waxaan loo gala galay adinkii aa kala qaybsan ma la dhihi karaa oo adigii hadda waxaa ka mid ahayd musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed siyaasiyiin kaloo kasoo jeeda gobolkana waxay doonayaan inay shabeellaha dhexe la midoobaan waxaas waa waa ku tirkiteen waxaa kaga jiran ergooyinkii soo dhisay dawladda soomaaliyeed waa kuwa dhisay gobolada koofureed haddii la doonayo caqliga inuu shaqeeyo wax baydaje waa welii dawlad xildhiba waxaa weye odayaal dhaqameedkii oo dhisay dawladda soomaaliyeed dan kuwii dawladda soomaaliyeed dhisa haddii ay dhiseen dawladda gobol gobolada koofureed kuwa ku jiraayo meelaha asjega injineer saalax sheekh cusmaan adigu hadda xalka maxaa u aragtaa waxaa tahay siyaasi kasoo jeeda shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye horta haddaad fiirid degmooyina gobolada shabeellaha sinyaga dadka dega waa laga yaqaanaa adlaasjeeda walaweynaa dego santaaleen afgooyaa dego galgar awdhegyaa dego dagadi jinaal yaa dego diimaad marka yaa dego banaadir iyo diimaad daryeeliyaaday dare iyo iyo jiida dan dhammaantood waxay joogaan gobolka below yaa waa ku kala adkeeyeysa mesh ku shiraayo nabadoonadii soo dhisay dhan waxay joogaan baydhaba dan wax la sheegaayo oo abdalasiraayi laga soo aruuriyey oo loosugu geeyey meesha ay sheegaysa intay ku yimaadeen runta dila sheegay waa intaas inta ka imaadeen anti xildhibaanadii odayaashii soo dhisay odayaashii soo dhisay dawladii hadday iyagan dagdawa waxa kaloo sheegaya oo la isu yimid meel hajeed intay ka imaadeen iga yimid ma odayaashii dawlada soo dhisay oo baydaydii rabeena ama kuwaadi agteedaysa masijeediya beena anigii oo sirdaankaa kula hadlayo haystaas ka suurgalma anaa kula hadlayo gobol horta waxay raacaysaa gobolada ay katirsantahay lixda gobol go-aanada waxaa iskale talaatiinta degan shabeeladaas talaatiinta degan shabeeladaas dhammaanteeda waxay jiraan baydhabo dan haddii la sameeyey kuwa kale oo gaankurulisa oo meesha lasii geeyey saas ayagaa jirta laakiin madaxda madaxda madaxa waxaa kula hadlaysa madaxda koofur koofur galbeeda kula hadlaysa waxaa kula hadlaysa madaxda gobolka shabeellaas kula hadlaysa laakiin anaga mau dulqaadan karna madlamaas uma dirin in la geliyo dulmi saas waxa weye waxaan doonaynaa waxaan leenahay nabadan doonaynaa waxaan ku hadlayna nabadan ku hadlaynaa ma doonin umadayni madlamaad in beerhay la qeybtiro ma doonin madlamaad in gobolada goofgoof loo waxaan doonaynaa nabad waxa weeye labaatan iyo shan sano nabad raadinaynaa qof alle qofkii beed qaba wala xaajinaynaa wala hadlaynaa laakin umad mar hore mar hore umada dhibaato loo geysa mad lama ma doonin umada dhibaato loo geysa